xaafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranku u soo codsadeen muddo baariseed in la siiyo ayagoo tix raacaya qodobada boqol siddeetan iyo afar laba boqol toban iyo shan boqol siddeetan iyo sagaal laba boqol toban iyo siddeed laba boqol toban iyo sagaal ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo la- kaas oo la soo qabtay iyadii iyadoo aan loo hayn oggolaasho maxkamadeed oo waafaqsan qodobka soddon iyo sideed xeerka hafca ciqaabta soomaaliya Isla- isla markaasna xeer ilaalintu codsatay in la siiyo muddo baariseed sharci sha ah maxkamadduna ay ka diiday codsiga xeer ilaalinta maadaama aan markii horeba lagu soo qoran oggolaasho maxkamadeed laakiin maxkamaddu waxay amartay xaafiiska xeer ilaalinta in afar iyo labaatan saac gudahood ay maxkamadda hor keenaan caddaymo dhammaystiran waxaa dib loo ballamay maanta oo ay taariikhdu tahay labaatan iyo kowdii bisha labiyo tobnaad laba kun toban iyo toddoba in xaafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka uu hor keeno caddaymo waafaqsan qodobka soddon iyo sagaal xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xaafiiska xeer ilaalintuna wuxuu ku guuldaraystay inuu maxkamadda keeno caddaymo waafaqsan dhammaystiran sidaas darteed maxkamaddu markay aragtay warqadda hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka ka soo baxday ee sumaddeedu ahayd shan boqol sagaashan iyo shan laba kun toban iyo toddoba ujeeddadeedu ahayd codsi muddo baariseed ku taariikhaysan toban iyo sagaalkii bishii labiyo tobnaad laba kun toban iyo toddoba maxkamaddu markay aragtay warqadda sumaddeedu tahay e g afartan iyo saddex laba kun toban iyo toddoba ku taariikhaysan toban iyo sagaalkii bisha labiyo tobnaad laba kun toban iyo toddoba ujeeddadeedu ahayd codsi oggolaasho muddo baariseed kana soo baxday xaafiiska xeeryaaliha guud ee qaranka maxkamaddu markay aragtay warqadda sumaddeedu tahay ma'ga'ba da'da'la saddex boqol lixdan iyo kow laba kun toban iyo toddoba ee ku taariikhaysan toban iyo sagaalkii bisha labiyo tobnaad laba kun toban iyo toddoba ujeeddadeedu ahayd oggolaasho muddo baariseed oo ah afar iyo labaatan saac in dembigaas lagu soo caddeeyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsan maxkamaddu markay aragtay aayadda toddoba-iyo labaatanaad ee suuratu alnuur maxkamaddu markay aragtay qodobka toddobaatanaad faqraddiisa labaad xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka toddoba iyo toddobaatan iyo toban iyo saddex ee isla xeerkaas maxkamaddu markay aragta danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go-aanka soo socda maxkamaddu waxay xorriyaddiisii u soo celisay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ina maka xasan xalane afartan iyo sagaal jir ah ku dhashay buulabardo maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waalan maxkamadeed maxkamadduna waa noo xidhanta
Sir.
Marka